waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib daro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka mudo galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaalo qabiy taasna runtii waa wax aynaan lasanaynin dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo iska joogta ah oo soomaalia dhan meel walba ay joogto iska haysa waa jiraan laakiin waxay ahayd kii maalmihii udambeeye dhacday runtii wax aad u xanuun badan waxaan leenahay sida haddaba ay diinteenu ay tilmaantay culamadu hadda ay sheegeen qof muslim muslim kale xaqdaro ku dilay ama isku dilay labaduba waa naarka gelaya soomaa xadiiska rasuul sal allau alay wasalam kii wax dilay iyo kii la dilay inaan u dareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada la-eg waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala hanaga hanaga soo aruurso madeenana samaha iyo wanaagga allah kaso adduunya aqraba waxaan leenahay arrimahaas iyay nagu soo noqon waa nasiib daro haddana culummada khiyaarta odayaasha dhaqanka dadka samaha jecel waxaan ayagana mika ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabanqaabada lugashii nabadeed inay hawshaasi nabad ku dhammaato inay halkaas waxay ku istaagaan dadka walaalahaana ayna dib dambe dhibaatadoodii noogu soo laaban iyo nasiibdarada waxaa runtii aada iyo aada iyaduna ka mida nasiibdarooyinka inay jiraan dad sheeganaya magac ama siyaasiyiin sheegta inay qeybka yihiin hurinta colaada waa nasiibdar inay qeyb ku yihiin midkii siyaasa ka raadinaya waxaan leenahay walaalow siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo goobo laglaga loolamo iyo wakti lolamo iyadoo caafan qabta midkii cuno ka raadinayana way doconayna waxaan leenaha war meel kale allaha saqakaa siiye dadkan dhibkooda iyo mushkiladooda ha ka raadin cuno iyo dhiiggooda aan shabaabka ilaahay uga toobad keenno oo aan la dagaalanno maanta magaalooyinka la tegey ciidanka khayr allaha siiyo yani dadkaasi duruufta ay ku nool yihiin waxaa ka mida xoolaha laga qaado xataa hal meeloo shaah lagaga cabiyo ma laha waa la qaadi meel kalea loo qaadayo yani dadku waxay ku jiraan waxaa dareemaysaa markii magaalo intii la taga la qabto dadkaas culayska iyo dhibaatada ay dareemayaan intay leegtahay odayaasha iyo dhallinyarada iyo awqaasha iyo hooyooyinka iyo dadka kulligood waxaan u baahanahay hawshaa intii la wadageli istaago war diin ahaan aan ula dagaalano oo inagoo qabiil soomaaliyada qabiil ahaan aan ula dagaalano markaasay ummadeenuna guul gaaraysaa inaguna aan waxa aan doonayna aan gaarayna laakiin inta ay ku jiraan falsafadii shalay aan gumaysiga ka maqlayna qaybiga xukun ee dhabarka layska wada taabanayo ee oday waliba intuu humbaalleeyo uu tagaya lacagta u uruurinayo ka qoriga ridaya iyo ka ganacsadaha shirinka bixinaya iyo ka odayga ee qaaraanka uburaya waa isku mid wax farqiga ma kalana gudaas baa wax la yeelay suldaan baa wax la yeelay kana wax la yeelay waxba ha u raadinina qiib waa isku mid laa farqa bayno waxaad bixinaysaa dhibaato geysanaysa intaasoo dad oo muslimiin oo abiyaha dhibaato u geysanaysa hawshaa aan dib uga fakero ha laga qayb qaato dagaalka shabaabka lagula jiro ma helaysaan maanta inaad iska raaxaysataan ood iska noolaataan waa dhibaato idin saamaynaysa qof haddana gurigiisa waxaa cudur labaad ah ganacsatada oo laba ciladood mar hantidii iyo xoolahay keeneen bay qurbisanayaan oo dadkii intay ixtikaar ka sameeyaan bay haynayaan si ay ugu qaaliyoodo marka labaadna markuu wixii dhacee waxay intay habeenkii jawaana qaado aan ictimaan bay dadkii dib uga gadayaan wixii oo dhacay kulaylka maanta aan ku noolahay magaaladeenna dal adugu shirka intibaxaar lagu xidhay aan laydna loo ogolaanina loo xayirayo intuu ka cayo qiimihiisa ee ku dhacay hadow lale u isbaargarooba dib intii loo tumo haddana dadka laga gaday ka shabaabkii wax dilaya muxuu dhaamaa soo dhibaato kale maaha ganacsatay inaad marka hore waxanidtaan waad xadidaad samaysaan si ay kugu qaaliyowdo aad iskaar xoolaha intaad ku samaysaan aad dhigataan markay wixii qurbaan ee isbaargaroobaana intaad tuntaan aad banaanka usoo dhigtaan ood gadaan waana waxaan la qaadan karayni iyaguna cudur kale weeye dib ha ugu noqdeen oo ganacsada dib ha uga waxeeya